faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif reediyo cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakarnaan raadiyo cadaado jawaar
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan dhegeystayaashaanu jecelnahay kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado dad loo soo qabtay qarax xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynihii hore ee soomaaliya waa dowladda kumeel gaarka shariif sheekh axmed oo ka hadlay dagaalo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kulamo lagu xalinayo dagaal beeleedyo oo ka balooda deegaano ka tirsan maamulka galmudug galmudug oo go-aan ka soo saartay waa go-aan looga hortegayo xanuunka coronavirus iyo kooxaha hubaysan oo dhakhtar caana ku dilay magaalada muqdisho intaas oo qaar ka mid a qodobada ugu doorkaran warka subax raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaar garow warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha afraad sannada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warkaas oo fidsan allah u naxariistee fanaankii haweenah ee loo yaqaanay xudayda ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyooday magaalada waa dalkaasi britain warbixinta warka waxaa inoo haya wariyayga hash cumar xasan waxaa dalka britain ku geeriyooday fanaanka weyn ee axmed ismaaciil xuseen xudeydi oo uu ku dhacay caabuqa covid nteen isaga oo maalmihii lasoo dhaafay ku jiray isbitaal ku yaala magaalada london xudeydi ayaa da-diisa waxaa lagu sheegay sagaashan iyo labo sano jir isaga oo sanadihii ugu dambeeyey ku noolaa magaalada london ee wadanka ingiriiska xudeydi waxa uu dhashay sanadii waxa uuna jiray sagaashan iyo labo sano isaga oo ku dhowaad qarniga ahaa tiir aan liicin oo uu leeyahay fanka soomaalida isaga oo lagu yaqaano tumidda muusiga gaar ahaan cuudka xudeydi waxa uu ku dhashay magaalada berbera waxa uuna dhallinyarnimadiisii kusoo qaatay cadan ka hor intii uusan soo noqon waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa aasaasayaasha fanka casriga ah ee soomaalida
mahadsanid haashim dad ayaa loo soo qabtay qarax xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland xalay magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa ka dhacay qarax khasaare geystay oo lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska gobolka bari xilli ay dhaqdhaqaaq ka wadeen gudaha magaaladaasi qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasay ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo xilli ay ku guda jireen hubinta dhaqangalka bandow habeenkii ee horey loo saaray magaaladaasi goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen qaraxaasi ay ku dhaawacmeen toban ruux oo isugu jira sagaal qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari waxaana qaraxaasi ka hadlay taliska ciidanka booliiska gobolka bari war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada oo ku guda jiro hubinta bandowga qaraxa lala beegsaday islamarkaana dadka ugu badan ay ka waxyeelooba ay yihiin dad shacab ah sidoo kale war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay sameeyeen ciidamada booliiska ay ku qabteen dhowr qof oo looga shakisan yahay inay qaraxaasi ka dambeeyeen islamarkaana baaris ay ku hayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maalmihii lasoo dhaafay amnigeeda waxa uu ahaa mid aan wanaagsanayn inkastooo mararka qaarna ay dhacayeen dilal iyo qaraxyo lala beegsanayay ciidamada booliiska gobolka bari madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaranka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalada ka dhacay gobolka shabeellada hoose mar kale waryahayga haashim cumar xasan ayaa warbixinta warka inoo haya gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalka sokeeye ee kasoo cusboonaaday gobolada galgaduud baay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose sheekh shariif ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee wadadegan inay ka waantoobaan dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee maalmihii dambe lagu arkaya baraha bulshada oo dad la gubay ay ka muuqdeen sheekh shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale aad u cambaareeyay falkii kufsiga ah ee caruur saddex jir iyo afar jir ah loogu geystay degmada afgooye waxyaaba dalkeenna ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaallo sokeey oo soo laalaabtay dad walaalo ah oo wada deegaan ah oo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foore iyo balecad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunka oo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya dad badan ay u dhinteen adduunka waaweynana uu la tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daaraa dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aada hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadanimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintan waa arrin khatarah waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye waxaan leenahay wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeedoo la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo dhowr iyo soddon sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintan alla u naxariiso dadka dhaawacana la caawiyo laha caafiyo dadka soomaaliyeed meelay joogaanna waxaan leenahay arintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigka daadana in la joojiyo qof kastoo mas-uuliyada saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ilaahay hortiis iyo ummaddan horteeda mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhammaan ha laga wada qayb qaato colaadana hala joojiyo waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha allahu tacaala hala kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyaho aan ku wada noolaan karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlnimo aan u wada noolaan karno in maanta laysku dilo iyada laftigeedu waa nasiib daro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikiri lahayn dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummadeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado gebagabadii wuxuu si qoto dheer ah uga sheekeeyey halista cudurka covid nteen iyo muhiimadda ay leedahay in la qaato talooyinka dhaqaatiirta cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa ee la yidhaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aad u muuqata inaysan diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aada laysugu soo dhowaado oo yacnii dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodana aada loo badiyo arintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtiin dalkeenu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aaduu u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arintaas waa arin diinteenu na farayso carliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dheganuglaado social distancega hala sameeyo gacmaha hala dhaqo salaanta oo gacanta hala joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii dareemo inuu arintaas ay la soo gudboonaatana dadka iyow la soo dhexgelin ee hala xidhiiro dhaqaatiirta
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaba ayaa dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaba oo maalmo ka hor gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa xalay dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo oo markii hore uu kasoo hambabaxay xaaf ayaa intii uu ku sugnaa dhuusamareeb waxa uu kulamo xasaasi ah la qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan siyaasadda galmudug sababtuu axmed ducaale geelle xaaf dib ugu laabtay gaalkacyo ayaa waxaa lagu sheegay inuu halkaasi uga qaybgeli doono kulamo siyaasadeed oo aan la shaacin waxaana sidaasi laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sidoo kale madaxweynihii hore ee galmudug xaaf ayaa la tilmaamay inuu dib ugu soo laaban doono magaalada dhuusamareeb si uu uga qayb galo xafladda calamasaarka madaxweyne qoorqoor isla markaana uu xilka galmudug ku wareejin doono xaaf ayaa daraad warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaciyey inuu u tanaasulay danta iyo dhismaha galmudug islamarkaana waxa uu ku baaqay in laga wada shaqeeyo horumarinta maamulka galmudug si kastaba xaaf waxa uu tilmaamay in galmudug ay tahay hal mid oo aysan jirin galmudug labaa isagoo carabka ku dhuftay inuusan ka tegi doonin galmudug kalana shaqayn doono horumarka deegaanada maamulka galmuduga wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle ayaa magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe ee dhinaca dibi heshiisiinta iyo arrimaha federaalka wareegto ka soo baxda xafiiska wasiirka maxamed caadle ayaa waxaa xilka guddoomiye ku-xigeenka shabeellada dhexe ee dhinaca dibi heshiisiinta loogu magacaabay inuu noqdo maxamed taaku cabdi wareegtada ayaa sidoo kale waxaa dhammaan hay-adaha amniga hirshabeelle iyo shacabka lagu faray inay kala shaqeeyaan mas-uulka cusub si uu u guto waajibaadkiisa shaqo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug aad naga dhegaysanaysaan muujada f m ka dherkeedi ay siddeetan iyo siddeed dhibic eber iminkana akhbaaraadka dibadda waxaa xaal laga soo dayrinayaa xaaladda ra-iisul wasaaraha dalka britain xaaladda ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay inay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd isniintaas ha yeeshee weli uu ku jiro qolka gargaarka deg dega kadib markii uu soo ritay cudurka covid nneteen afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay si wanaagsanna loola tacaalay loola tacaalayo isbitaalka wuxuuna kaloo sheegay in uu inuu si caadiya u neefsan karo uusan u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada johnson ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey uu ku dhaco cudurka coronavirus iyadoo dhambaalla lagu taageeraya loo soo diray ingiriiska iyo dhammaan adduunyada isniinta ayaa la dhigay qeybta xaaladda deg dega isbitaalka thomas magaalada london wasiirka arrimaha dibadda ee dominic raab ayaa weydiistay inuu waddanka maamulo inta uu xafiiska ka maqan yahay ingiriiska ayaa waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid nneteen ugu dhintay ku dhowaad lix kun iyo laba boqol oo qof iyadoo tallaabada shalay waa talaadadii shalay la diiwaangeliyay tiradii ugu badnayd ee hal maalin dalkaasi ugu dhimata xanuunka oo ah toddoba boqol siddeetan iyo lix qof warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa dhegaystayaal waxaan ka cududaalanayna dib u dhaca maanta masaaka warka ku yimid cilad xagga farsamada oo jirto awgeed warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya hashim yare ayaa soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
مرحبا بالحب